بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب صفة الجلوس في الرقعة التي يقضي فيها الصلاة هذا مثل باب صفة الجلوس فردق تلمانتيسي أي أبابيهي fadhigaasoo fi ragcati ragcada dhexdeeda ahaaday allatii ragcadaasoo yaqdii fiihaa ragcada dhexdeeda uu ku dhammaystirayo asalaata salaaddii uu ku dhammaystiray halkan wuxuu uga hadli doonaa sheekh raximah ullahu tacaala ragcada ugu dambeysa oo salaaddii qofka uu ku dhammaystirayo fadhiga ugu dambeeya atexyaadka ugu dambeeya see loo fadhiisanaa seese nabigu u fadhiisan jiray sala allahu alayh wasalam aljalsa alakhiira fadhiga ugu dambeeya sidee u fadhiisan jiray nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh nasaa-i laba xadiis ayuu masaladan ku soo arooriyey raximahu llahu tacaala labada xadiis mid wuxuu sheegi tawaruk sinta inuu dhulka nabigu dhigi jiray sala allahu alayh wasalama fadhiga ugu dambeeya atexyaadka ugu dambeeya inuu tawaruk nabigu samey jiray sala allahu alayh wasalam xadiis labaadna masalada sheekhu waa noo soo deliilin doonaa xadiiskaasoo tusinaya aliftiraash inuu nabigu iftiraash samay jiray iftiraashka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa in qofku uu ku fadhiisto lugta bidixda ah lugta bidixda intuu seexiyo inuu ku fadhiisto marka waxaad moodaa imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala kaannahu yakhtaaru sunniyata kullin min atawaruki waaliftiraashi waxaad mooddaa isagu inuu dooranayo mid walba inay sunno tahay kaannahu yakhtaaru sunniyata kullin min atawaruki waaliftiraashi fi ljalsati alakhiira fadhiga ugu dambeeya labadaba inay nabiga ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam oo labadoodaba uu qofku u fadhiisan karo saasaad moodaa sheekha daahirkiisa laakiin jumhuur ahlilcilmi way khilaafsan yihiin nidaamka sheekhu uu doortay oo iyagu waxay leeyihiin xadiiska sheekhu uu soo deliilin doono xadiis abi waa'il oo tusinaya in fadhiga ugu dambeeya iftiraash la samaynayo waxay leeyihiin xadiiska abi waa'il waxay jumhuurtu ku xambaareen fi tashahud alawal ataxiyaadka ugu horeeya weeye iftiraashka saasay xadiiska abi waa'il ay ku xambaareen waana arki doonaa labada xadiis oo sheekhu masalada uu soo deliiliyey qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah اllahu tacaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim addowraqiyu albaqdaadiyu hiqatu maxamed bnu bashaar bundaar nusqadan fiiriya siday dhigtay marka maxamed ibnu bashaar ay ku xijisa bundaarin soo maaha bundaar oo nuunka iyo daalku way isku dhegan yihin markaa xagga qoraalka saas maaha kan wuu kala jaray dabcadan maxamed ibn bashaar ibni daar camal uu qoray ibni daar camal waa khalad wey bundaar wey bundaar saasaan ku saxayno qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim addowraqiyu albaqdaadiyu hiqatu maxamed bnu bashaar waa bundaar waa xaafidkii macruufka ahaa albasriyu hiqa walafdu lahu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid huwa alqadaan albasriyu hiqatu habtu qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu jacfar almadaniyu saduuq laakinahu rumiya bilqadari bidcada qadariyada lagu eeday qaala xadaanii maxamed bnu camr bni caطaa almadaniyu hiqa can abi xumaydin asaacidiy waa ka xadiiska abi xumayd oo jumhuurtu ay qabsadeen xadiiska ugu horreeya tusinaya tawaruk tawaruk qaala wuxuu yidhi saxaabigan abi xumayd saacidi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa jiray sala allahu calayhi wasalam idaa kaana hadduu ahaado fi ragcatayni allatayni labadaa ragcoo tanqadii fiihimaa labada labadaa ragco dhexdooda asalaatu salaaddu ay ku dhammaanayso labada ragcoo salaaddu ay ku dhammaanayso ugu dambaysa akhara rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu dib u dhigi jiray rijlahu lugtiisuu dib u dhigi jiray lugtaasoo alyusraa ee bidixda ah waqacadda nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku fadhiisan jiray calaa shiqihi dhinaciisa ayuu ku fadhiisan jiray mutawarikan xaaluu sinta dhulka dhigayo uma sallama markaas kabacdiu salaamo noqsi jiray sala allahu alayh wasalam xadiiskaa marka wuxuu tusinaa tawaruk nebigu sala allahu alayh wasalam atexyaadka ugu dambeeya sinta inuu dhulka dhigi jiray waana xadiiska jumhuur ahlilcilmi ay u qabsadeen inay sunno tahay fadhiga ugu dambeeya sinta in dhulka la dhigayo xadiiskuna waa xadiis bukhaari xadiiska labaad haddana sheekhu masalada u deliishaday oo tusinaya iftiraash jumhuurtuna ay ku xambaareen atashahud alawal atexaadka ugu horreeya قال أبو عبد الرحمن بن سائر رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقة الحجة قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عاصم بن كليب وكوفي صديق لكنه رمي بالإرجاء عن أبيه وكليب بن شهاب الصدوق الكوفي عن أبي وائل بن حجر قال وحديثك أبي وائل فير مركب قال وحر أبي وائل قال وحر وائل عن وائل بن حجر قال وائل وحر رأيت رسول الله رسولك إلهي أنركي صلى الله عليه وسلم يرفع حاله رسولك صلى الله عليه وسلم يديه لبيسة قعمد كر وقاضي إذا وقتين وكر يلي افتتح صلاة صلاة وفرني وتكبيرة التحرم تكبيرة التحريم مركو سميني وصلاة وحرني وإذا وقتين قعمها كر وقاضي جري ركع وركوعي وإذا وقتين قعمها كر وقاضي جري رفع رأسه ومدحيس من الركوع ركوع وكسو كر يلي وإذا وقتين رسولك صلى الله عليه وسلم jalasa uu fariisanayana adjaca wuxuu jiifin jiray bimacnaa iftarashahaa wuxuu firaashi jiray uu jiifin jiray alyusra lugta bidixdaahuu jiifin jiray wanasaba wuxuu taagi jiray alyumna lugta midigtaana wuu taagi jiray rasuulku sala allahu alيyه wasalam xadiiskan marka waa xadiis waa'il ibnu xujri muxuu u deliishaday wuxuu u deliishanaa sheekh raximah اllahu tacaala labada nidaamba in loo fadhiisan karo fi tashahud اlakhiir oo iftiraashna loo fadhiisan karo laakiin jumhuur ahli اlcilmi xamaluu xadiisa waa'il ibni xujrin fi tashahud اlأwal atexyaadka hore wey xadiiskan ay ku xambaareen jumhuur ahli اlcilmi oo waxay yidhahaen nidaamkan marka loo fadhiisanayo iftiraashka ah oo lugta markaa bidixda lagu fadhiisanayo waa markii fadhiyada kale lagu jiro atexyaadka hore iyo markaasay ku xambaareen laakiin sheekha waxaad mooddaa isagu nidaamka uu doortay labadaba in loo fadhiisan karo labadaba in loo fadhiisan karo wa wadaca rasuulku salى اllahu alيه wasalam yaddahu gacantiisana waa dejin jiray gacantaasoo alyusraa ee bidixda calaa fakidihi yaddahu hadda waxaa loola jeedaa bimacnaa kafahu bidaliili riwaayaat ilaatiya riwaayaad badanoo noo iman doonaa daliil oo kafa qaarkood ay ka cabiri doona calcasha wey waxa la saaray calcasha bidixda wuxuu nabigu salى اllahu alيه wasalam ku dejin jiray calaa fakidihi alyusra cajirkiisa oo bidixda ah wayadahu gacantiisana gacantaasoo alyumna midigta gacanta dhan lagama wade kafa loola jeedaa un calcasha midigtana wuxuu saaran jiray calaa fakidihi alyumna fakidkiisa cajirkiisa midigta ah ayuu gacanta midigtaana saaran jiray rasuulku salى اllahu alيyه wasalam wa caqada rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu gunti jiray bimacnaa taxliiqi wey xalqa wareejin uu ka samayn jiray hintayni labana waa gunti jiray alyusraa farta oo alwusdaa farta oo dhexe iyo walibhaama iyo suulkana waa gunti jiro saasuu foodooda isugu xiri jiray sidii xalqa oo kale asagoo ka samaynay wa ashaara rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu ishaari jiray ay bisabaabati farta sabaabadana waa taagi jiray fardhexaadka iyo suulkana saasuu foodooda isku saari jiray rasuulku salى اllahu alيه wasalam marka meesha maxaa lagala jeedaa waa maa qabdi maca qabdi hintayni labada farood oo kalena nabigu salى اllahu alيه wasalam wuu laabi jiro waa farta yar iyo farta ku xigta waa khinsar iyo binsar khinsarka iyo binsarkana nabigu waa laabi jiray salى اllahu alيyه wasalama suulka iyo fardhexaadkana sidaas u gunti jiray sabaabadana wuu taagi jiray waana kayfiyaad saddex oon soo marnay kayfiye ka mid a saddex kayfiye hore aan usoo qaadannay kayfiye ka mid ahoo nabigu salى اllahu alيه wasalam uu samayn jiray markuu atexyaaday xadiiskana xadiis saxiixa qال أbو cبدiرحمaن النسائي رحimه الله taعaaلى bab mwdع الdirاacayni haadaa midkani baabu mowdic الdirاacayni labada dhudhun booskoodii ayuu u baab yahay marka la atexyaadayo labada dhudhun xaggee la dejin xaggee ahaanayaan labada dhudhun qofku markuu fadhiisanayo o atexyaadayo labada dhudhun oo gacmihiisa xaggee ku dejin qال أbو cبdiرحمaن النسائي رحimه الlه taعالى أخبرnا محamed بن علي بن maymuن الرقي waa gobol cراaq ku yaala whuوa الcaطاr almacruف بالcaطاr a الcaطاr ثiqة qال xadثnا محamed huوa بن يuسف الفiryaabi waa magaalada mصr dhacdo firyaab wahuوa ثiqة fاadل qال xadثnا سفyاn wa سفyاn الthawrي سفyaankan kii horena muxuu noo ahaa oo ka qaadaya cاasim بن kulayb ilaa isagu sheekan ba wuxuu ka qaaday cاasim بن kulayb sheekii hore isagana caasim binu kulayb ka qaadayo cuyayna niri kaas cuyayn waa riwaayadii hore kanna waxaa weeye waa thawri mid kane sufyan thawri mid kane qaala xadaثanaa sufyaan waa sufyaan thawri can caasim ibni kulaybin asaabiq fi lisnaadi can abiihi asaabiq fi lisnaad can waa'il ibni xujirin annahu saxaabigani ra'a nabiya nabigu arkay salى اllahu عalayhi wasalam jalasa xaalu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam fi salaati salaada dhexdeedii uu fadhiistay faftarasha wuxuu firaash ka dhigtay nebigu salى الlahu عalيه wasalam rijlahu lugtiisii ayuu firaash ka dhigtay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam lugtaasoo alyusraa bidixda yani lugta bidixdaa ku fariistay firaashku ka dhigtay taasaa lagala jeeda wa wadaca nebigu salى الlahu عalيه wasalam waa dejiyey diraacayhi labadiisii dhudhunna nebigu salى الlahu wasalam mubaaraka calayh waa dejiyey calىa fakidayhi labadiisa cajir ayuu dejiyey labada cajiruu dejiyey maxaa loola jeedaa bimacnaa jacala diraacayhi fowqa fakidayhi calaada bimacnaa fowqa lagala jeeda fowqa fakidayhi labadiisa cajir korkoodii ayuu nabigu sala allahu wasalam mubaaraka caleyh uu yeelay labadiisii dhudhun yacni cajirada laguma qabanaye korkoodaa saas looga kor yeeli wey ee ma lagu dhejinayo wey cajirada diraacaynka ma lagu dhejinayo waxaa cajirada lagu dhejinayo waa kafaynka calacala labada calaalada saas loo saaray marka saasuu kala jeedaa baabu mowdici diraacayn markuu ku leeyahy inaan cajirada la saarayn laakiin korkooda ay saa uga koraynayaan bisu ay ka koraynayaan wa ashaara nebigu salى اllahu عalيyه wasalam bisabaabati farta sabaabadaana waa ishaaray oo wuu taagay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam yadcuu xaal ee yatashahadu xaaluu ku ataxyaadayo bihaa bisabaabati sabaabada uu ku tashahudayo liأnna fi tashahudi adducaa waxa yadcuu looga cabiraya waxaa weeye haddee ataxiyaadka naftiisaaba duca ku jirtaa aلsalaamu عalayna وعalى cibaad الlaahi الsaalixiina waa duco qeyb ducada ka midow nabadgelyo ilaahay dusheenna allah yeelo addoommada saalixiinta dushoodana allah nabadgeliyo marka tashahudkiya waxaa laga cabiray bimacna ducaa bimacna ducaa laga cabiray xadiiskana xadiis صaxiixa baabu mowdic اlmirfiqayni haadaa midkani baabu mowdic اlmirfiqayni labada xusul booskoodii ayuu u baab yahay diraacaynuu noo soo sheegay labada dhudhun xusulladana marka la ataxiyaadayo xusullada xaggee ahaanayaan wey cajiraday ka koraynayaan iyaguna cajirada waa inay ka korreeyaan laakiin laguma dhejinayo cajirka lama saarayo way ka koraynayaan qaala abu cabdiraxmaan bn shaahi raximah اllahu tacaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuud huwa albasriyu ahiqatu qaala akbaranaa bishru bnu lmufadali bifatxi daad soo maha mufadal ya saas wey قال أخبرنا بشر بن المفضل هو البصري ثقة ثبت قال حدثنا عاصم بن كليب السابق في الإسناد عن أبيه السابق في الإسناد عن وائل بن حجر قال قلت وحان إلي يري لأنظرن أفير صدى أو أفير صدى إلى صلاة رسول الله رسولك قال لما أنت صلاة دي سآدا أغفر صلى الله عليه وسلم كيف يصلي بل قابك أتكني بل كيفية أتكني نبي صلى الله عليه وسلم أنت وأفير صنع faqaama rasuulu llaahi waa istaagay sala allahu calayhi wasalam faistaqbala alqiblata qibladii uu qaabilay fa rafaca yadayhi labadiisa gacmooduu kor yeelay xataa xaadataa ilaa ay ka qaabileen udunayhi labadiisa dhegood ilaa ay ka qaabileen uma akhada shimaalahu bidixdiisii yuu biyamiinihi midigtiisii haddana uu ku qabtay rasuulku sala allahu calayh wasalam falamaa araada markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco rafacahumaa haddana labadii gacmood ayuu haddana sidii oo kale uu u kor yeelay midla daalika almadkuur markuu salaadda xihanayay meeshuu geeyey ayuu geeyey gacmihii wawadaca yadayhi labadiisa gacmoodna rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu dejiyey calaa rukbatayhi wa xaalati rukuuc markuu rukuucayo labadiisa gacmoodna jilbuhu saartay falamaa rafaca ra'sahu min arukuuci madaxiisa rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu rukuuca ka soo kor yeelay rafacahumaa labadii gacmoodna haddana waa soo kor yeelay midla daalika almadkuur meeshii markii hore uu geeyey oo haddana rasuulku sala allahu alayh wasalam uu geeyey falamaa sajada markuu sujuuday rasuulku sala allahu alayh wasalam wadaca ra'sahu madaxiisii nabigu salى الlahu عalيه wasalam waa dejiyey bidaalika kaasuu dejiyey kaasoo almanzili ee makaanu dejinta ah min yadayhi labadiisa gacmood meeshii markii hore madaxa uu ka dejiyey ayuu markuu sujuudayana uu dejiyey rasuulku salى الlahu عalيه wasalam maxaa lagala jeeda yani markuu nabigu salى الlahu عalيه wasalam salaada xihanayey waa tii xadwa udunayhi waa kuu nabigu salى الlahu عalيه wasalam labada dhegood qaabilkooda ayuu gacmaha dejiyey xaalatu sujuudna markuu sujuudayey gacmuhu waxay ku aadanaayeen dhegahay ku aadanaayeen markuu dhulka dhigayay dhegaha ayay ku aadanaayeen saasaa lagala jeedaa falamaa sajada wadaca ra'sahu bidaalika almanzili deegaankaasoo min yadayhi gacmuhu ay ka deganaayeen meeshiiu haddana ku aadiyey dhegihii ku aadiyey yani markuu sujuudayay rasuulku sala allahu alayh wasalam uma jalasa haddana rasuulku sala allahu alay wasalam haddana waa fadhiistay faftarasha rijlahu lyusraa lugtiisii bidixdaa ayuu haddana firaash ka dhigtay oo iyadu ku fadhiistay wadaca yadahu gacantiisiina waa dejiyey gacantaasoo alyusraa ee bidixdaa calaa fakidihi cajirkiisa uu dejiyey cajirkaasoo alyusraa bidixda waxadda mirfiqayhi waxadda bimacnaa rafacahu waxadda waa kor yeelay rasuulku sala allahu alayh wasalam mirfaqahu waa mufradu xusulkiisii rasuulku sala allahu alay wasalam waa kor yeelay xusulkaasoo alaymana ee midigtaana calaa fakidihi calaa fakidihi can fakidihi calaadu macnaa can cajirkiisuu ka kor yeelay cajirkaasoo alyumnaa ee midigta ah wa hada maxalu shaahid imaam النasaa'i meesha dhan u socdo halkaa weyo baabu mawdici اlmirfiqayni in cajirka laga kor yeelayo xusulka cajirka in laga kor yeelayo aan la saaraynin ma la taabsiinaye waa laga kor yeelay korkiisa ku sugnaawo waqabada rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wuxuu laabay hintayni riwaayadii hore tan aan noo dhamaystay mar aragtid laba farood uu laabay alkhinsar wاlbinsar faryareyda iyo farta ku xigta riwaayadii hore tan aan noo fasiraysa riwaayadii hore ilaa faraha la laabayo ma noo sheegine wacaqada hintayn bisay noo sheegtay riwaayadii hore inuu nabigu salى الlahu alيه wasalam laba uu sidaa isugu xiri jiray alwusdaa wاlibhaam oo madaxooda sidaa nabigu salى الlahu alيه waslm isku saari jiray ayay riwaayadihii hore noo sheegtay riwaayadii hore nooma sheegin labada faroodu uu laabi jiray rasuulku salى الlahu alيه wasalam tanaa noo sheegaysa waqabada nabigu salى الlahu alيه wasalam wuxuu laabay hintayn laba farood alkhinsar wاlbinsar khinsar iyo binsarkii ayuu laabay rasuulku salى الlahu alيه wasalam waxallaqa waa wareejiyo waa iska hor keenay yuu wareejin riwaayadii hore aad ka fahmi wuxuu wareejiyey nabigu salى الlahu alيه wasalam ilaa riwaayadii hore lagu soo sheegay faraha uu wareejinayo wuxuu wareejinaya waxaa loola jeedaa alwusda walibhaam uu sidaa isaga hor keenay suulkii iyo fardhexaadkii uu sidaa nabigu salى الlahu alيه wasalam uu isaga hor keeno kalxalqati xalqoo kale uu nabigu ka sameeyey salى الlahu alيه wasalam wara'aytuhu rasuulku salى الlahu alيه wasalam ayaan arkay yaquulu xaalu rasuulku salى الlahu alيه wasalam uu samaynayo bmacnaa yafcalu haakada saas isagoo samaynayo wa ashaara bishrun asaabiq fi lisnaad sheekheenii bishri oo isnaadka noogu jiray oo akhbaranaa bishrun mufadal weye sheekheenaas bishri ah wuxuu ishaaray bisabaabati oo nabiga ficilkiisii uuna tusaa salى الlahu alيه wasalam muujimo sabaabadiiu sheekhu uu ishaaray min alyumnaa min yadihi alyumnaa sheekha gacantiisa midigtaa sabaabadeedii uu sidaa uu ishaaray waxallaqa markaasuu haddana wuxuu xalqeeyo xilqa uu ka dhigo wareejiyey alibhaama walwusta sida riwaayadaha noo sheegaysa wey oo suulkii iyo fardhexaadkiina saasuu madaxoodii isaga hor keenay sidii riwaayadii hore ay noo sheegaysay xadiiskuna xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan bnu nasaa'i raximah اllahu tacaala baabu mowdici lkafayni haddana waa taraajim isku eegag laakiin kala duwan tarjamadii hore wuxuu noo soo sheegay baabu mowdici diraacayni labada dhudhu meesha ay ahaanayaan tarjamadii ku xigtay wuxuu yidhi baabu mowdici lmirfiqayni labada xusul haddana meeshay ahaanayaan tarjamo saddexaad u eg baabu mowdici lkafayni calacasha xaggee la saaray labada calacalood haddana labada calacalood haddana xaggee la saaray xaggeese saari jiray nabigeenu salى اllahu عalيه wasalam qaala abu cabdiraxmaan bn saai raximah اllahu tacaala akhbarana moxamed bnu mansuur huwa almakiyu hiqatu qaala xaddaثna sufyaan waa ibnu cuyayna qaala xaddaثna yaxya bnu saciid waa madanigii qaaligii madiina wey kan qaaligii madiina wey can muslim ibni abi maryama huwa shayku min ahli اlmadiinati huwa shayku min ahli اlmadiinati waa madaniyun hiqa ثuma laqiitu waxaan haddana la kulmay yaa dhahaya ثuma laqiitu alqaa'ilu huwa sufyaan sufyaan ibnu cuyayna wey oo sufyaan binu cuyayne markii hore xadiiska isagu wuxuu ka qaaday yaxya bnu saciid qaadi lmadiina ayuu ka qaaday waxaana yaxya bnu yaxya bnu saciid isaguna xadiiska uu ka sii qaaday muslim ibni abi maryama uu ka sii qaaday sufyaana marka wuxuu yidhi huma laqaytu shaykha sheekhi naftiisa ma la kulmo sheekh muxuu ula jeedaa shaykhu shaykhii waay shaykhu shaykhii sheekhaygii oo yaxya bnu saciida maahane sheekhiisiiyanba la kulmaba oo isnaad caaliyaanba helayba markii hore waasidaan uga qaadanaye sanadkii asoo caaliyaanba helayba markii hore waasidii ugu soo gaaray xadiiskii sheekhayga sheekhiisii ama la kulma waa muslim nafsuhu muslimkii naftiisii ayaan la kulmay faqaala markaasuu muslimkii wuxuu ugu yidhi samictu aliy bna caliya bna cabdiraxmaan ayaan maqlay alansaari almadaniyu hiqa yaquul sallaytu ilaa janbi bni cumar cabdullahi bni cumar dhinaciisaan ku tukaday faqallabtu lxasaa qaruurixiyaan gedgediyey anoo salaaddii ku jira weyd salaada anoo kudhi jiraa ayaan qaruurux agteeda yilaan sidaa gacanta aan ugu gedgediyey fa qaala lii ibnu cumar wuxuu ugu yidhi laa tuqallib alxasaa ha gedgedin qaruuruxa ibnu cumar markaasuu iclaantu yidhi kadaa salaada dhexdeeda adoo ku jira dhagxaantan yararka ad gedgedinayso joojiyuu yidhi fa ina taqliiba alxasaa min ashaydaani xasahan aad gedgedinayso qaruuruxan aad salaadda adoo ku jira aad gedgedinayso waa shaydaan wuxuu khawaadir uu kugu keenay weeyo shaydaanku wuxuu doonayo salaada ajirkeeda inuu kaaga nusqaamiyo wafcal samee kamaa ra'aytu rasuula allahi yafcalu sala allahu alayh wasalam sidii nabiga aan ku arkay sala allahu alayh wasalam yafcalu xaaluu samayn jiray sida adiguna samee qultu markaasaan idhi wa kayfa ra'ayta rasuula اllaahi yafcalu sala اllahu alayh wasalam oo see ku aragtay oo rasuulku uu samayn jiray qaala markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi haakada saasaan ku arkay nabigu salى اllahu alيه wasalam wa nasaba cabdullahi bni cumar wuxuu istaajiyey alyumnaa rijlahu alyumna lugtiisa iyo midigtaagu istaajiyey oo markuu atexiyaaday fadhiisanayay wa adjaca alyusraa lugtii bidixda ahaana wuu jiifiyey wa wadaca kafahu اlyumna meesha u socdo nasaa-i waa halkan wa wadaca waa dejiyey yadahu alyumna ay kafahu alyaddu huna bimacna alkaf bidaliili tarjamati الnasaa-i baabu mowdici اlkafayni baabu mowdici اlkafayn wa bidaliili riwaayati اlaatiya haddana riwaaya waxaa noo soo socota kaf cabiri doontaba oo calcasha toos ugu dhawaaqi doonta wa wadaca wuxuu dejiyey cabdullahi bn cumar yadahu alyumna ay kafahu alyumna calcashiisii midigta calaa fakidihi alyumna cajirkiisii midigta calcasha midigta saar wayadahu lyusraana wa kafahu lyusraa lagala jeedo calcashiisii bidixdaana wuxuu dejiyey calaa fakidihi alyusraa wa ashaara bisabaabati sabaabadiina waa ishaaray fartii sabaabada ahayna waa ishaaray xadiiskuna xadiis saxiix qaala abu cabdiraxman masaai raximah llahu tacaala baabu qabdi اlasaabici min alyadi lyumnaa duuna sabaabati haddana hadaa midkani baabu istixbaabi qabdi اlasaabici faraha laabidooda sunnaynteedii ayuu u baab yahay farahaasoo min alyaddi gacanta xaggeeda ka ahaaday gacantaasoo alyumnaa midigta ah duuna sabaabata aysan ku jirin iyado iyado ma la laabayo farta sabaabada ma la laabayo inta kale in la laabo inuu nabigu noo sunneeyey salى اllahu alيه wasalam asaabicda la laabayana waa min alyaddi lyumnaa bis bidixda maya bidixda waa fidsanaanaya bidixda waa fidsanaanayaan faraheedu waxaa la laabaya waxaa weeye waa gacanta midigta ah faraheedaa la laabi sabaabada maahane sabaabada waa lagu ishaari qaala abu cabdiraxman nasaai raximah llahu tacaala akhbarana qutaybatu bnu saciid asaabu fi lisnaad can malik ibni anasin imaami daari اlhijra raximah llahu tacaala can muslim ibni abi maryama asaabiq fi lisnaad shaykhu min ahli اlmadiina miduu dhahay shaykhu min ahli اlmadiina can caliy bni cabdiraxmaan asaabiq fi lisnaad qaala ra'aanii waxay arkay ibnu cumar walxaal ana anago abcahu aan ku cayaarayo bilxasa fi salaad anoo dhagax qaruuraxa salaada dhexdeeda ku cayaarayo cabdullahi bni cumar ay arkay falama insarafa markuu salaada ka gadoomay nahaani waa i reebay waa iga reebay wuxuu yidhi waxaan aad samaynayso jooji wa qaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar isnac kamaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yasnacu rasuulka alle siduu samay jiray sameeyuu yidhi cabdullahi bni cumar qultu wa kayfa kaana yasnacu waxay rn muxuu see samayn jiray rasuulka aleh salى اllahu alيه wasalam qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kaana rasuulka aleh salى اllahu alيه wasalam wuxuu ahaan jiray idaa jalasa fi salaati salaada dhexdeedii hadduu fadhiisto wadaca kafahu alyumna riwaayada aan sheegayna waa riwaayadan oo kafkiiba toos ugu cabirtay marka riwaayadii hore inay bimacna kaf tahay tanaa noogu deliila kaana rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu ahaan jiray idaa jalasa fi salaati salaada dhexdeeda hadduu fadhiisto wadaca nabigu salى اllahu alيه wasalam waxaa wuu dejin jiray kafahu lyumna calaa fakidihi alyumna loola jeeda calaa fakidi bidaliili riwaayati saabiqa riwaayadii saabiqadii maxay ku dartay alyumna alyumna tii ku dartay wadaca yadahu alyumna tii hore ku dar riwaayada yumna riwaayaadka la isku fasiraa kaana idaa jalasa fi salaati wadaca kafahu alyumna calaa fakidihi alyumna cajirkiisa midigta wuu dejin jiray rasuulku salى اllahu alيه wasalam waqabada nabigu salى اllahu alيyه wasalam wuxuu laabi jiray waqabada nabiguna waa laabi jiray yacni wuxuu la jeedaa wuxuu laabi jiray asaabicahu kulahaa waa hay-a haaniya oo nabiga ka sugnaatay sala allahu alay slam farahoo dhan riwaayadan waxay noo sheegi inuu laabi jiray ilaa sabaabada mahane laakiin riwaayo hore maxaan ku soo marnay waqabada thintayni bis farta dhexaadka iyo suulkana saa inuu isagu qaban jiray waa laba kayfiyo nabiga ka sugnaatay sala allahu alay wasalam farahoo dhan inaad wada laabtid kulli sabaabada bis aad taagto waa kayfiya nabiga ka sugnaatay salى اllahu alيه wasalam faraha laba keliya inaad laabtid laba keliya inaad laabtid midda dhexe iyo suulkana xalqo aad ka samaysid oo sidaa madaxooda aad isaga horkeento sabaabadana aad taagto labada kayfiyooda nabigeena salى اllahu alيه wasalam ka sugnaatay waqabada yacni asaabicahu kulaha kulahaa wa ashaara biasbuucihi alatii taliil ibhaamana waa ishaaray oo farta oo suulka la xidhiirtana waa ishaaro waa taagay nabigu salى اllahu alيه wasalam wwadaca rasuulku salى اllahu alيه waslm kafahu alyusraa calaa fakidihi alyusraa uu dejiyey calcashiisii bidixda aheedna cajirkiisii bidixda ahaa ayuu dejiyey rasuulku salى اllahu alيه wasalam marka laa mukhaalafata bayna alxadiiثeyn labadii xadiis hadda iskhilaafi maayaanoo laba farood uu laabayey iyo faraha dhanba maba laabayn ilaa sabaabada maahane ma iskhilaafayaan waa liimkaani اlxamli calى awqaat mukhtalifa marba si inuu nabigu samay jiray salى اlه وsلم وbaaرك yani kayfiyaad fara badanaa nabiga ka sugnaaday salى الlaه عليه وsلم qaala abu cabdiرaحman بن saa'ي raximah الlahu taعaalى baabu qabdi ثintayni waaba tanaa mid kale kayfiyadii intaanu sheegeyn baabu qabdi ثintayni min asaabici اlyadi اlyumnaa wacaqdi اlwusdaa wاlibhaabi minhaa kayfiyadii labaad baab dhan uu xiray kayfiyadii labaad haddaan ishaaraynay oo riwaayadii horen aan kusoo qaadanay baab dhan uu kayfiyadii labaad uu u dejiyo muxuu yidhi haadaa midkani baabu istixbaabi qabdi sintayni laba farood laabidoodii sunnaynteedii ayuu u baab yahay labadaas faroodoo min asaabiici ilyaddi gacanta faraheeda ka mid ah gacantaasoo alyumnaa ee midigta ah oo gacanta midigtaa laba farood bis in la laabayo nabigana waa ka sugnaatay sala allahu alيyه wasalam alkhinsar wاlbinsar iyo wacaqdilwusdaa walibhaami wacaqdilwusdaa farta dhexe iyo walibhaami iyo suulkii isku xiridoodii yani layska hor keenayo iyaga sidaa madaxooda layska hor keeni wasdadaas iyo ibhaamkaasoo minhaa min alyumna gacanta midigtaa ka mida waa kayfiyadii hore aan soo qaadanay qaala abu cabdiraxmaan bn saa'ي raximah اllahu taعaalى akbaranaa sweyd bnu nasri almacruuf biraawiyati cabdillaahi اlmubaarak qaala akbaranaa cabdullaahi bn mubaarak can zaa'idata wazaa'idata bni qudaama alkuufi waa sheekhii hore aan ka soo ishaarnay oo isagu la infiraadayey taxriiku alasbuc riwaayadiisa ondhn riwaayadaas waa shaado haddi ka horan soo marnay qaala akbarana cabdullahi اmubaarak can zaa'idata wazaa'idata bni qudamata alkuufiyu hiqa qaala xadaanaa caasim bnu kulayb asaabiq fi isnaad qaala xadaanii abi asaabiq fi isnaad ana waa'ila bna xujurin qaal qultu waxaan idhi laanduranna u fiirsade oo u fiirsade ilaa salaati rasuuli اllaahi salى اllahu alay waslm kayfa yusali bal siduu u tukanay rasuulku salى اllahu alيه wasalam fanadartu ilayhi rasuulkiiyaan fiiriyey salى اllahu alيه wasalam wawasafa waa tilmaamay raawigii qaabka nabigu salى الlahu عalيه wasalam uu u tukanayay qaala wuxuu yihi raawigii oo raawigi marka xadiiska wata waxaa weye waa'il ibnu xujri weye qaala waa'il ibnu xujri wuxuu yihi uma qacadda rasuulku salى الlahu عalيه wasalam waa fadhiistay waftarasha wuxuu firaashtay rijlahu alyusraa lugtiisii bidixda ahayd wawadaca kafahu alyusraa calacashiisii bidixda ahaydna wuxuu ku dejiyey calىa fakidihi alyusraa meesha loola jeedaa cajirkiisii bidixdaa ku dejiyey warugbat warugbatihi jilibkiisiina waa ku dejiyey jilibkaasoo alyusraa ee bidixda calcashi bidixda ahdo cajirka iyo jilibka bidixda ah ayuu saartay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wa jacala rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yeelay xadda mirfaqihi xusulkiisa geeskiisana waa yeelay xusulkaasoo alaymani ee midigta ah murtafican uu ka yeelay xusulka geeskiisu mid ka sareeya calىa fakidihi alyumna cajirkiisa midigta ahana xusulka waa ka kor qaaday koruu uga qaaday uma qabada meeshuu sheekhu u socda halkan wey kayfiyada labaadu nabig ka sugnaatay salى اllahu alay slam uma qabada rasuulku wuxuu laabay itnatayni labo labadaasoo min asaabici farihiisa ka mida waxallaqa wuxuu wareejiyo xilqa uu ka sameeyey xalqatan wareejin wuxuu wareejinaya riwaayada hore noo soo sheegtay wax la wareejinayo waa alwusdaa walibhaam alwusdaa walibhaam uma rafaca usbuucahu markaasuu fartiisii kor u taagay waa sabaabada wey bidaliili riwaayaati saabiqa ila riwaayat saabiqa noo sheegay waxa kor loo taga inay yihiin sabaabada fara'aytuu nabigiyaan arkay salى الlahu عalيه wasalam yuxarikuhaa xaal sabaabadii uu dhaqdhaqaajinayo yadcuu bihaa ee yatashahadu bihaa xaaluu ku ataxiyaadayo rasuulku salى الlahu عalيه wasalam mukhtasarun wاlxadiisu mukhtasarun xadiiskana wuxuu yihi nasaa-i raximah اllahu tacaala waa la soo gaabiyey horaan usoo qaadan marka taxriibku inuu shaad yahay taxriibku lisbc riwaayadan inuu shaad ku yahay hore waxaan usoo qaadanay zaa'idatu bnu qudaama rag badan oo isku sheekh ahaayeen oo hiqaad ah ayaa ku khilaafay taxriigoo iyagu taxriigga aan sheegin sheekhooduna uu ahaa caasim ibnu kulayb sida zaa'ide sheekhiisuba uu yahay caasim ibnu kulayb raggaas waxaa ka mid ahaa labada sufyaan ayaa ka mid ahaa sufyaan thawri iyo sufyaan binu cuyeyna shucbaa ka mid ahay shucbat ibnu alxajaaj bishru bnu lmufadala ka mid ah ragga khilaafay bishru bnu mufadal ayaa ka mid ahaa abulaxwas ayaa ka mid aha ragga khilaafay cabdilwaaxid ibnu ziyaad ayaa ka mid ahaa zuhayr ibnu mucaawiya abu cawaana ayaa ka mid ahaa kulluhum rawowhu can caasim walam yadkuruu lafda taxriik kulligood waxay xadiis ka wariyeen caasim mana sheegin yuxarikuhaa marka xadiisku muxuu noqonaa walxadiisu صaxiixu duuna lafdi yuxarikuhaa fa huwa shaadun xadiisku waa صaxiix markii laga reebo lafdiga ah yuxarikuhaa waa dhaqdhaqaaji jiray leannu lafdigaas waxaan soo sheegnay in ilaa afar iyo toban raawi uu zaa'ida ku khilaafay afar iyo toban raawi inuu ku khilaafay zaa'ida qaala abu cabdiraxman bn saa'id raximah اllahu tacaala baabu basdi اlyusraa calى الrukbati haadaa midkani baabu istixbaabi baabu istixbaabi basdi basdi asaabici اlyusraa gacanta bidixdaa faraheedii faraha fidinteedii sunaynteedii ayuu u baab yahay calaa rugbatina lagu dul fidinayo jilibka jilibka korkiisa in lagu dul fidinayo oo hal far aan laga laabin waa gacantii bidixda ahayd faraheedii kulli in la fidinayo qaala abu cabdiraxmaan masaai raximah ullahu taala akhbaranaa moxamed ibnu raafic annaysaburiyi hiqa qaala xaddaثana cabdirazaq bn hamaam sancaani qaala xadaثana macmar macmar bnu raashid albasriyu hiqatu thabtu can cubaydillahi waa cumari mar hadduu naafic ka qaaday naafic hadduu ka qaaday mana isbedeleyso qaacidadaas cubaydillaahi iyo naafic hadday isku xigsadaan waa cubaydillaahi alcumari aladi yantasib ilaa sayidina cumar ibn khadaab can naafic can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam kaana rasuulka al salى اllahu alيه waslm wuxuu ahaa jiray idaa jalasa fi salaati salaada dhexdeeda hadduu u fadhiisto wadaca yadayhi calaa rugbatayhi labadiisa gacmood rasuulku salى اllahu alيه waslm wuxuu ku dejin jiray labadiisa jilib wa rafaca usbuucahu fartiisana kor u qaadi jiray allatii usbuucadaasoo talil ibhaama suulka la xidhiirta waa sabaabadii sabaabada kor ugu qaadi jiray fadacaa bihaa tashahada biha waa ku ataxiyaadi jiray lianna tashahuda fiihi dikrun wa fiihi ducaaun aydan tashahudka dikri ilahina waa ku jira ducana hadda waa ku jiraah wayaduhu gacantiisa gacantaasoo alyusra bidixdaana calaa rugbatihi ahaan jirtay nabiga jilibkiisa dushiisa ay ahaan jirtay baasiduhaa baasiduhaa baasiduhaa huwa nabiguna salى اllahu alيه wasalam baasiduhaa alyusra yani alasaabica loola jeeda asaabica alyusra gacanta bidixdaa faraheedana mid fidiyuu ahaa rasuulku salى اllahu alيه wasalam calayha calى rukbati jilibka dusheeda uu faraha uu ku dul fidin jiroo hal farna kama laabi jirin gacanta bidixda ah ayaa lagala jeedaa waana maxalu shaahidka imam النasaئي raximah الlahu taعala xadiiskana waa xadiid muslim uu saxiixiisa ku wariyey qaala abu cabdiرaحman النasaئي raximah الlahu taعalى akhbaranaa ayub bnu moxamed alwazaan huwa الraqiyu aلhiqة qaala xadaثana xajaaج wa xajaaج ibnu moxamed xajaaج اlأcwar almisisiyu hiqة qala bnu jurayجin cabdالmelik bn cabdالcaزiiز ibnu jurayج hiqة qaala akhbaranii ziyaad wa ziyaad bnu sacdin alkhuraasaaniyu ahiqatu habtu can moxamed bni cajlaan almadani saduuq ikhtalatat calayhi axaadiisu abi hurayra can caamir bni can caamir bni cabdillahi bni zubayr wa huwa madaniyun hiqatun can cabdillahi bni zubayr ana nabiya salى allahu alيh wasalam kaana rasuulku salى allahu alay wasalam wuxuu ahaa jiray yushiiru biusbuucihi fartiisuu ishaari jiray idaa dacaa idaa tashahada markuu ataxiyaadayo rasuulku salى allahu alay wasalam walaa yuxarikuhaa soo ma aragti riwaayadan fiir nabiguna salى allahu alيh wasalam ma uusan dhaqdhaqaajin jirin waa riwaayatu cabdillaahi bni zubayr waa anfiyey taxriiqii nabigu ma dhaqdhaqaajin jirin qaala ibnu jurayj wuxuu yidhi wazaada camrun sheekeennii camr wuxuu ziyaadiyey camr ibnu dinaar maki ula jeedaa wazaada camrun sheekeennii camr camr ibnu dinaar maki waa ziyaadiyo qaala wuxuu yidhi sheekhii akhbaranii caamir bni cabdillahi bni zubayr can abiihi annahu isagu aabbuhu ra'a nabiya nabigu inuu arkay sala allahu alay wasalam yadcuu yatashahadu xaalu u ataxiyaadayo kadalika sidaas wayataxaamalu rasuulku salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi uu markaa cuskanayo biyadihi gacantiisa uu cuskanayo isku tiirinayo gacantaasoo alyusraa bidixda ah macnaa asaabicdaa lagala jeedaa biyadihi biasaabici yadihi gacantiisa faraheeda isagoo nabigu cuska siinaya gacantaasoo alyusraa ee bidixda ah calaa rijlihi lugtiisana cuska siinaya lugtaasoo alyusraa bidixda ah cuska siinaya yani ku dejinaya waa loola jeedaa ku dejinaya bidaliili riwaayaati saabiqa ila riwaayaadkii saabiqadahan soo qaadanay xadiiskana waa xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan nasaa'i raximah اllahu tacaala baabu اlishaarati biاlasbuci fi tashahudi hadaa midkani baabu istixbaabi اlishaarati ishaarada sunaynteedii ayuu u baab yahay bilasbuci farta in la ishaaro la sunaynayo fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa in farta lagu ishaaro in la sunaynayo ayuu u baab yahay riwaayadka hore ama kusoo qaadanay inuu sabaabada nabigu ishaari jiray salى اllahu عalيه wasalam qaala abu cabdiraحman bn saai raximah اllahu taعala akhbaranii moxamed bn cabdillahi bni camaar almawsili waa gobo gobol ciraaq ku yaalo wahuwa xaafid hiqatu can اlmucaafa mucaafa ibni cimraan almuusili ahiqatu اlcaabid can cisaam ibni qudamata wahuwa kuufiyun saduuq can malik huwa bnu numayrin alkhusaaciyu albasriyu maqbuul darajadiisa maqbuulu ku sheegay xaafid raximah اllahu taعala can abiihi qaala abuhu wuxuu yidhi ra'ytu rasuula اllahi rasuulka ilahi aan arkay salى اllahu عalayhi wasalam waadican xaalu rasuulku salى اllahu alيه wasalam yaddahu gacantiisii uu dejiyey gacantaasoo alibnaa midigta ah calaa fakidihi cajirkiisa dushiisa uu dejiyey haddee yadda bimacnaa kaf yaa lala jeedaa bidaliili riwaayati saabiqa riwaaya saabiqa aha kafka cabiraysay calaa fakidihi cajirkiisuu ku dejinayay calaa cashiisa midigta ah cajirkaasoo alyumnaa ee midigta ah fi salaati salaada dhexdeedu ku dejinay wa yushiiru biasbuucihi intaasuu ka raba fartana nabigu sal l sabaabadana lagala jeedaa farta farta sabaabadana waa ishaari jiray rasuulku salى الlaهu عalيه wasalam wاlxadiiثu صaxiixu bishawaahidihi الsaabiqati ilaa shawaahid saabiqa ah oo wada cadcad oo wada saxiixa ayaanu soo qaadanay ilaa nin maqbuula meesha ku jira qaala abu cabdiرaحman bn said raximه الlahu taعaalى baabu الnahyi can اlishaarai basbucayni wa biأyi usbucin yushiiru hada midkani baabu hubuuti nahyi nahyiga sugnaashadiisii ayuu u baab yahay can ilishaarati ishaaradiina la nahiyey biasbucayni laba farood inaad taagto markaad atexyaadayso waa diiday nabigu salى اllahu alيه wasalam leannu riwaayaadka aan soo marno o dhan maxay tilmaamayeen hal faroo sabaabada ah sabaabadaas bisuu nabigu taagi jiray marka laba farood inaad taagto adoo atexyaadaya nabigu waa nahiyey salى اllahu alيه wasalam wa biأyi usbucin fartee waa istifaama ku jira istifaamu wa biأyi usbucin fartee yushiiru ishaarahya almusalli qofka musalliga ah ee tukanaya waa fartee farta uu nabigu taagi jirana waa mideew qaala abu cabdiraxman bn sahi raximah اllahu tacaala akhbarana maxamed bn bashaar wa bundaar albasriyu ahaabiq fi lisaad qaala xadaثana safwaan bnu ciisa albasriyu hiqatu qaala xadaثana ibnu cajlaan asaabiq fi lisnaad can اlqacqac wahuwa qacqac bnu xakiim almadaniyu hiqatu can abi saalix waa madani ahiqatu waa zayaadu can abi hurayra ana rajula nin ayaa kaana wuxuu ahaa jiray ninku rajulantaa hadda riwaayada nasaa-iga waa lagu ibhaamiyey magaciisa lama sheegin ana rajulan laakiin riwaayaadka kalea lagu caddeeyo rajulkaas waa sacad ibnu abi waqaas kamaa fii riwaayati axmed fii musnadihi sida axmed uu yani ku wariyey kitaabkiisa musnadka ah waxaa lagala jeedaa rajulkaas sacd bni abi waqaas saxaabigaasaa lagala jeedaa ana rajula nin ayaa kaana wuxuu ahaa jiray yadcuu markaas inuu yadcuu bimacnaa yatashahad inuu markaas ku atexyaado biasbucihi biasbucayhi labadiisa farooduu ishaari jiruu ku atexyaaday laba farooduu taagayey ishaaradii yadcuu bimacnaa yushiru yadcuu yushiru wuxuu ishaarayey biasbucayhi labadiisa farooduu sidaa u ishaarayay markuu atexyaaday waana waxaa loola jeedaa sacd bn abi waqaas faqaala rasuulu llahi wuxuu ku yidhi salى اllahu عalيyه wasalam axid axid ay ashir biwaaxidatin axid hal habo ku ishaar axid hal ab hal habo ishaar wuri rasuulku salى اllahu alيه wasalam marka saasuu kala jeedaa baabu nahyi can اlishaarati biasbucayni inuu nabigu diiday salى اllahu wslam mubaaraka nahyiga nahyi macnawiyaa loola jeeda alfaadda nahyiga hadda kama muuqatee hadduu nabigu yidhi hal far ku ishaar maxaa laga fahmi tan kale inuu diidan yahay labada farood asaa laga fahmi xadiiskuna xadiis saxiixa قال أبو عبد الرحمن بن ساهر رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي ومحلة في بغداد وهو ثقة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي الثقة ثبت قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الكوفي ثقة المغري عن أبي صالح عن سعد قال سعد وحويل مر علي رسول الله وابكر رواية أحمد مواكرنا وإشارة وشيء نسائي نفتيس رواية أحمد نوي عديسي وابكر نسائي وعدينا سعد نفتيسي can sacdin qaala wuxuu yidhi sacd mara calaya rasuulu اllah rasuulka ilaahayaaba isoo maray salى اllahu عalيه wasalam walxaal ana anugu adcuu ay atashahadu aan ku atexyaadayo ishaarayo ama ishaarayo biasaabicii farahayga anugu ku atexyaado faraha ishaarayo wada taagaya uu nabigu isoo maray faqaala rasuulku salى اllahu عalيه wasalam axid ashir biwaaxidatin hal far ku ishaar axid ashir biwaaxida hal far ku ishaar wa ashaara markaasuu nabigu salى اllahu عalيه wasalam markuu sidaa idhahayana bisabaabati u ishaaray halkaas faraa laga rabaa halkaas far oo nabigu wuxuu isugu daray qowl iyo ficil wax ku tusaaleeyey qowl iyo ficil ayuu ku tusaaleeyey xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan bn saa'id raximahu اllahu tacaala baabu ixnaa'i sabaabati fi lishaarati haadaa midkani baabu hubuuti ixnaa'i sabaabati sabaabada jalleecinteedii sugnaashadeedii ayuu u baab yahay fi lishaarati ishaarada dhexdeedana lagu jalleeciyo inay sugnaatay oo farta sabaabada ah ee midigta marka la ishaarayo nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu inoo caddeeyey wax yar wax yar in dhinacaas midigta xaggeeda wax yar loo qalloocinayo oon badnayn sidaasaa nabigu salى اllahu عalيه wasalam riwaayaadka uga sugnaadeen qaala abu cabdiraحman bn sahi raximah اllahu taعaalى akhbaranii axmed bnu yaxya الsuufi wa huwa axmed bnu yaxya ibnu zakariya الsuufi alkuufi alcaabid hiqa caabid waa nisbaة ilى الsuufi suufiyu sheekhu u nisbeeyey raximah اllahu taala waana shaykhu nasaa-i raximah اllahu tacaala wa huwa kuufiyun hiqaة caabidun sifadan suufiga ama tasawufkuna waa sifatu madxin haddii maslageedii iyo manhajkii loogu talagalay ay marto qofka suufigaa sifada lagu sifaynayo fulaanun suufiyun laleeyahay waa sifatu madxin maslageedii iyo manhajkii loogu talagalay haddii qofku uu maro maslaga iyo manhajka loogu talagalay qofku suufi uu ku noqon karana waxaa noo tacriifinaya imaamu nawowi raximah ullahu tacaala kitaabkiisa rawdatu daalibiin markuu marayay masalada uu ka hadlayay baabu اlwaqfi calى الsuufiya baabu اlwaqfi calى الsuufiya masalada markuu ka hadlayay alwaqfu calى الsuufiya haddii qofku xoolihiisa uu ku waqfo suufiyan ku waqfi hadduu yidhah qof suufiyan ku waqfay hadduu yidhah xoolahaas yaa la siin uu ka hadlayay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala markaasuu wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah اllahu tacaala هم المشhتغiلuuنa بالعiباadة في أغلب الأوقاaت المعرضuuنa عن الدuنيا wuxuu yihi imam nawي رaحimه الlaه taعaaلى suufiya waxa lagu wqfa marka laleeyahay yaa xoolaha la siin wuxuu yihi sheekhu هم المشhتaغiلuuنa بالعiباadaةi waa dadka cibaadada ku maشhغuulsan u yihi في أغلب الأوقاaتi أwqaaddooda inta ugu badan cibaadada ku mashquulsan almucriduuna can اdunya adduunyana ka sii jeestay dadkaasaa xoolahaas la siinayo marka suufigu sifatu damin ma aha sida dadka qaar ay u fahmayaan qarka qaar siday u fahmayaan erey yacni caay ah ama liidnaashaa ma aha maslagiisii iyo manhajkii loogu tala galay hadduu ku socdo waa qofka cibaadada yacni aada u badiyey adduunyada dhalanteedkeeda iyo wasakdeedana ka sii jeestay sida nawowi raximah اllahu tacaala uu ku sheegay rawdatu daalibiin dadkaasaa lagala jeeda manhajkoodana waxaa caddeeyey alxaafid cabdulkariim alqushayri kitaabkiisa la yidhaha arisaala alqushayriya ayuu wuxuu ku yidhi qaala aljunayd اlbaqdaadi sheekhi la dhihi jiray junayd اlbaqdaadi wuxuu yidhi adduruqu kuluhaa masduudaة calى اlkhalqi ilaa man اktafaa ahara rasuuli salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu yihi abdulkariim cabdulkariim alqushayri imaamu اljunaydi wuxuu dhihi jira uu yidhi waddooyinka kulligood waa waddooyin xiran oo waddo ilaahay lagu gaarayo ma jirto ilaa man ikhtafaa qofkii raacay mooye ahara rasuuli rasuulka raadkiisa salى اllahu alيه wasalam imaamu ljunaydina waxa wey waa sayidu aaifa sayidu daa'ifati الsuufiya cilma wa camalan waa suufiyada boqorkoodii wey culimadii tasawufka yani asaasay raggii ugu waaweynaa ayuu ku jiray sheekhu raximah اllahu tacaala marka wuxuu uhi waddo kale oo ilaahay lagu gaari karo ma jirto ilaa dariiqii nabiga salى اllahu alيyه wasalam tasawufka marka macnihiis waa sidaa waa jidkii nabiga oo la raaco salى اllahu wslam wbaaraka calayh qofkuna waa inuu kala saaro manhajka iyo afraadda manhajka tadbiiqinaysa waa inuu qofku kala saaro manhajku waxaa weeye kitaabkii iyo sunnada nabigeenu salى اllahu alيyه wasalam qofku hadduu ku socdo kaasaa suufi xaqiiqaho dhab ah amaa shakhsiyaad haddii la arko iyo afraad shareecadii ka leexanaysa tasawufkiina u nisbo sheeganaysa khaladkoodu iyaguu ku gaaban yahay laakiin cilmigii tasawufka o dhan looma cambaaraynayo waa khaladkaas wa kam min shaksin yaddaci lxadiisa walaysa bimuxadis badanaa qof sheeganaya yacni xadiis sheeganaya haddana muxadis aan ahayn oo cilmu xadiidkii sidii laga rabay aan u tadbiiqinayn ama aan ku camal falaynin ama wadaacba iska ah oo matruuk iska ah badana wa kam min shaksin yaddaci اlfiqha walaysa bifaqiih badanaa qof fiqhi sheeganay laakiin faqiih aan ahayn haddana sidaasoo kale uu tasawufku la mid yahayo wa kam min shaksin yaddaci tasawufa walaysa bisuufiyin badanaa qof isaguna sidaasoo kale tasawuf u nisbo sheeganaya laakiin haddana suufi aan ahayn leanno maslagii iyo manhajkii loogu talagalayu ka leexday cilmigan maslagiisa iyo manhajkiisu alkitaab wasunna imaamu nawowina waa ka tacriifiyey rawdadiisa rawdadiisa waa ka ku tacriifiyey waxaa kale uu yidhi risaala alqushayriya sheekha iskale markuu ka hadlayay tasawufku wuxuu yidhi junayd albaqdaadi wuxuu yidhi madhabunaa haada muqayadu biusuuli اlkitaabi wasunnati annaga madhabkeenna tasawufku waxaa lagu xidhay usuusha kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena salى اllahu alيyه wasalam tadbiiqana saasay u samayn jireen dadka ilaahay ka baqaya oo manhajka ka run sheegaya o diinta ka run sheegaya saasay u tadbiiqin jireen qiso wuxuu soo qaatay ibnu qayim aljawsiya ibnuاlqayim aljawsiya kitaabkiisa madaarij الsaalikiin qisada uu ku soo guuriyey waxaa kaloo qisada soo guuriyey cabdulkariim alqushayri risaaladuu ku soo guuriyey qisadaasi waxay leedahay abu yaziid albisdaami ayaa hadda ka hor waxaa magaalada soo galay nin suufi ah oo markaa tasawuf sheeganay markaasuu abu yaziid albisdaami wuxuu yidhi qum binaa xataa nandura ilaa hada الrajul aladii qad shahara nafsahu biاlwilaayati bal kaali aanu aadno ninkan wilaayada sheeganaya abu yaziid albisdaami yaa dhahay ninkaa wilaayada sheeganaya aanu aadnayna keen ninkii marka waa la aaday ninkii masaajidka asagoo u sii gelaya ayaa la arkay fadakhala almasjida wa ramaa busaaqahu tujaaha alqiblati ninkii wilaayada iyo tasawufka sheeganaya masaajidku soo galay qibladii wuxuu u tufay candhuuftii wuxuu u tufay dhinaca qiblada waana tii nabigu diidayey salى اllahu alيه waslm axaadiis fara badan aanu ku soo marnay faاnsarafa abu yaziid abu yaziid albislaami ninkan wuxuu yidhi ma soo siyaaranayo mana ku xirmayo u yidhi mana ka qaadan maayo meeshii uu ka laabtay oo uu ka gadoomay wa qaala hada gayru ma'muun calى adabin min aadaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam fakayfa yu'manu calى maa yaddaciihi aadaabtii nabiga qofaan ilaalinayn waxa uu sheeganayona see loogu aaminayo u yidhi aadaabtii nebi moxamed salى اllahu alيه wasalam hadduusan ilaalinayn waxa uu sheeganayo see loogu aaminayo u yidhi marka tasawufku waa cilmi aada u heer sarreeya asuufina waa sifatu madxin ee sifatu damin ma aha haddii manhajkeedii lagu ilaaliyo manhajkeedii iyo maslageedii haddii lagu ilaaliyo sheekhaasi muxuu sheekhan uga furanayaa uu leeyahay naga wad ma aadayne hal aadaab oo aadaabtii rasuulka ka mida salى اllahu alيه wasalam inuu khilaafayo ku arkay inuu khilaafayo ayuu ku arkay sidaasoo kale abu yaziid albistami wuxuu yidhi sida cabdulkariim alqushayri risaaladiisa uu ku soo guuriyey low nadartum ilىa rajuli ucdiya min alkaraamaati xatىa yartaqiya fi اlhawaa falaa takhtaruu bihi xatىa tajiduunahu cinda alamri waالnahyi wuxuu yidhi abu yaziid albistami haddaad aragtaan nin karaamaad fara badan la siiyey ilaa uu hawada ku buubayo hawada asagoo ku buubayo falaa takhtaruu bihi ha ku sirminina ha ku sirminina xataa tajiduunahu cinda alamri wanahyi ilaa aada ka fiirisaan amarka ilaahay iyo nahyiga ilaahay see ku yahay qofkan hada huwa tasawuf alxaqiiqi manhajka tasawufka xaqiiqiga waa midkaas karaamaan qofka lagu qiimeynayn waxyaalo ee manaamaad uu sheeganayo ayaan lagu miisaamayn waxa lagu miisaamayo waa cinda alamri waannahyi see shareecada ku yahay see diinta ku yahay hada huwa almiisaan alxaqiiqi cinda asuufiya suufiyada agtooda waxa waxay ku kala miisaamayaan waa midkaasu abu sulaymaan addaaraani uu haddana hadal ka soo guuriyey cabdulkariim alqushayri risaaladiisa qushayriyada wuxuu yidhi abu sulaymaan addaaraani wuxuu dhihi jiray inahu latamuru biqalbii annuktatu min nukati alqowm waxaa qalbigayga soo marayuu yidhi qoomka suufiyadu hadallada ay sheegayaan hadal ka mida iyo faa'iidooyinkooda ayaa qalbigayga mararka qaar soo mara falaa aqbaluhaa ilaa bishaahidayni cadlay laba markhaati ilaa ay ka markhaati furaan waxaas inay sax yihiin ma aqbali jirin alkitaab wasunna wax walba oo culimmada suufiyadu ay ii sheegaan waxaan ku miisaami jiray u yidhi laba markhaati ma ka markhaati fureen labadaa markhaati hadday ka markhaati furaan waan qaadan jiri uu yidhi waan yeeli jiray marka sidaasuu tasawufku wuxuu u yahay sifatu madxin wa in jaraa calaa manhajihi wa maslakihi haddii manhajkiisii iyo maslagiisii lagu tadbiiqiyo sheekha la yidhaaho ibnuqayim aljawsiya kitaabkiisa la yidhaaho madaarij asaalikiin wuxuu ku soo guuriyey hadal uu iska lahaa imaamuna shaafici raximah اllahu tacaala oo imaamuna shaafici wuxuu yidhi saxiibtu suufiya suufiyadan la saaxiib uu yidhi falam astafid minhum ilaa kelimatayn laba kelimaan ka faa'idaystay u yidhi laba kelimo un ayaan ka faa'idaystay u yidhi labada kelimuu sheegay uu ka faa'idaystay imaamu shaafici suufiyada waxaan ka faa'idaystay u yidhi alwaqtu sayf in lam taqdachu yaqdacka waktigu waa seef oo kaleo haddaadan jarin asagaa ku jarayo qoorta kaa jaray yani cumrigaagii uu baabi'inayaa waktigu maalintan tegaysa iyo habeenka kugu soo laalaabanaysa waa nuskaan adiga ay kugu hayso aday ku shafe aday ku shafe madaxa kaa jaray cumrigu madaxu kaa jaray haddaadan adigu iska shafin adna oo cibaado aadan ku camirin cumrigaagu dhammayna qabriga waxaad geli adigoo sifrulyadayn ah oo labada gacmood wax cibaado ah aysan ku kelimadaa waan ka faa'idaystuu yidhi ko waxaan kaloo ka faa'idaystuu yidhi nafsuka in lam tushkilha bilxaqi shagaladka bilbaatil naftaada haddaadan xaqa ku mashquulin mashquul baatilay kula aadi mar walba waxaa fiican naftaada inaad mashquul xaqa u yeesho ood mashquuliso wax wanaagsan aada ku mashquuliso haddii kale wuxuu yidhi iyadaa waxay aad raadsanaya la mashquullaan ma dhacayso waxay leedahay facebooka ii daardan waxaa ku jira bal facebooka id haddaad markaa wardi iyo qiraa'at اlqur'aan iyo mudaalacat اlcilmi iyo haddaadan wax un ku mashquulin ku anfacayo masiirkaaga aakhiro balaayo kaley raadsanaya ilaa meel cidlaa ma dhacayso iyadu nafta labadaasaan ka faa'idaystay ibnu qayim jawsiya marka tacqiib ku sameeyey oo tacliijiyey hadalka imaamu shaafici wuxuu yidhi ibnu qayim ibnu اlqayim wuxuu yidhi fayaa lahaa min kelimatayni ma anfacahuma nafci badanah u yidhi labadan kelimo labadan kelimo cajaa'ib badanah u wa ajmacahumaa wa adallahumaa calaa culuwi himmati qaa'ilihaa wa yaqadatih qofka yidhinaya himadiisu aaday u sarraysay uu yidhi qofka labadan kelimo yidhi himadiisu wuxuu yidhi aad ayay u sarraysay wayakfii fii hada hanaa'u shaaficiyi calaa daa'ifatin haadaa qadru kalimaatihim waxaana ugu filan uu yidhi daa'ifo iyo jamaaco imaamu shaafici uu ku tilmaamay kelimaadkooda mugga ay leegihiin qadarka ay leegihiin inay intan yihiin waa daa'ifo cajaa'ib lahu yidhi hadalkaas muggale hadday ku hadlayaan hadalkaas muggale iyo miisaan kale hadday ku hadleen oo shaaficina sidaa u ammaanay waa daa'ifo cajiib lahu marka haddii tasawufku maslagiisii iyo manhajkiisii uu ku soconayo qofkuna uu ku socodsiinayo waa sifatu madxin laa sifatu damin waana in la kala saaro manhajka iyo afraadda tadbiiqinaysa haddaad aragto qof yacni tasawufka u nisbo sheeganaya oo salaadiiba aan tukanaynin oo raggii iyo dumarkii ikhtilaad u samaynaya isku dhex yaacinaya haddana suufi sheeganaya tasawufkii oo dhan ha caayina isaga caay isagaa qof xuna dheh manhajka culimmada iyo miisaanka salafka waa sidaas tasawufkii oo dhan ha xun ha dhihine war qofkanaa qof xuna dheh adigu hada huwa almanhaj asaxiix iyo fahamka sawaabka walidaalika waa kan kutubtii sunanka inoogu jiraan qaala fulan asuufiyu asuufiyu قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال أخبرنا أبو نعيم هو الفضل بن الدكين الكوفي الثقة الثبت قال حدثنا عيسى بن قدامة الجدلي الكوفي الصدوق الكوفي بجلي نواليرا بجلي اللي بحافظكم تقريب كساسو بكل شيء البجلي أو بع الجدلي نواليرا البجلي بجلي مركا قبيل كيسوي بجلي bajeli iyo jadeli lakin waxaan malaya nusqooyinka inta badanba daal inay noo qorayaan aljadeli saas ma ah nusqada la daawacay saas u badan yihin kulli jadeli bidaali labada nisba inay ku sugnaatay sheekha suurtagalow aljadeli qaala xadaثanii malik bnu numayr اlkhusaaci min ahli اlbasrati wahuwa maqbuul kama sabaqa fi riwaayati saabiqa aan kasoo qaadano ana abaahu xadaahu anahu isagu abuhu raa rasuul lah rasuulku ilah warkay sala اlahu alيه wasalam qaacidan xaal fi salaati salaaddii dhexdeedii uu fadhiyey waadican xaal rasuulku sala اlahu alيه wasalam diraacahu ay kafahu ayaa loola jeedaa bidaliili riwaayaati asaabiqa oo markaa calcashiisii uu nabigu dejiyey calcashaasi alyumnaa midigta ahayd calaa fakidihi alyumna raafican xaal rasuulku sala allahu alay wasalam usbucahu fartiisiina uu kor u qaaday fartaasoo asabaabata ee sabaabada ahayd qad axnaahaa masalada meesha uga socda halkan wey xaaluu iilay oo u leexiyey fartii sabaabada shay-an ay shay-an yasiira xoogaa yaruu dhinaca midigta uu u dadbay sabaabadii nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh والxاal huwa nabgu salى الlaه عليه وsلم yadcuu an yatashahadu biha isagoo ku tashaahudayey nabigu salى الlaه عليه وsلم qaala abu cbdiرحman النasaaئي raximه الlahu taعaalى baabu mowdic الbasri cinda اlإshaaraةi wa taxriiki sabaabati hada midkani baabu mowdic اlbasri aragga booskiisii ayuu u baab yahay cinda اlإshaaraةi ishaarada agteeda meesha marka meesha la fiirinayo aragga bisabaabati sabaabada marka la ishaarayo xaggee indhuhu fiirinaya markii farta aad sidaa u taagaysid indhahaagu mowdicu sujuud miyay fiirinayaan mise fartaasi towxiidka aad ku ishaarayso ay indhuhu fiirinayaan hagee fiirin wa taxriiki sabaabati wa xukmi taxriiki sabaabati farta sabaabada dhaqdhaqaajinteeda xukunkeediina waa u baab iyadana labadaa masalo sheekhu ka hadli laakiin sheekh raxima allahu tacaala masalada taxriiku sabaaba sida daahirka ah ee isaga siyaaqiisa ka muuqanaysa annasaa'iyu laa yaraa taxriika alasbuci sunnatan uma arkayo isagu farta dhaqdhaqaajinteeda inay sunno tahay liannahu awrada xadiisa cabdillahi bni subayr leannu wuxuu soo arooriyey sheekh raximah ullahu tacaala xadiiskii cabdullaahi bni subayr waa tan soo marnay ayuu soo arooriyey sheekhu raximah llahu tacaala xadiiskaasoo anfinayey taxriiku lasbac isagoo anfinayey ayuu sheekhu soo arooriyey raximah ullahu tacaala haddana wuxuu soo aroorin doonaa xadiiskii cabdullahi bni subayr alladii lam yahbut fiihi taxriikun walaa nafyun riwaayo kale oo nafyina aan sheegin oo u bambixin oo taxriiqgii aan diidin aanna sugin riwaayo kale saas sheekhu noogu sheegi doonaa haddana قال أبو عبد الرحمن الشاعري رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي البغدادي ثقة الحافظ قال حدثنا يحيى إسناد كلا بعض الداعي وقدان عن ابن عجلان السابق في الإسناد عن عامر بن عبد الله بن الزبير السابق في الإسناد عن أبيه وعبد الله بن الزبير وهات الرواية ونفينا أن شيء إثباتنا أن شيء سؤال أروري هرانا محمد صلى الله عليه رواية عبد الله بن الزبير أو نفي شيكتي والنبي وكان لا يحركها هذا الرواية محمد صلى الله رواية أن بم بحمبا نفي ولا إثبات أن رsuل الل رsuلka aل sلى الله عليه وسلم kاana رasuulka aل sلى الله عليه وسلم wxuu jiri إidا قacda في تشhهd aتaxyaaدka dhexdiisa hadduu u fadhiisto وadaca نبgu صلى الله عليه وسلم waa deji jiray kفh اليسرى عalى فkdhi اليسرى وأشhaaرa بالصباaبة laa يujaawiزu baصrhu إشhaaraته halkaasu maسلada uga socdaa oo markuu farta taagayo نبgu صلى الله عليه وسلم laa يujaawiزu baصrhu aragiisu ma gudbi jirin إشhaaraته nabiga iشhaaradiis sلى الله عليه وسلم oo markaa farta markuu sidaa u ishaarayo fartuu sidaa u fiirinay نبgu sلى الله عليه وسلم xadيثka xadيiث mسلم uu صaحيixiisa ku wariyey qال أبو عبدالرحمن النسائي رaحimه الله تaعالى bاب النهيi عan رفع البصر إلى السماaء عinda الدuعاaء في الصلاaة marka ترjamadii شheekh uu dhahayay وتxriiki sabaabatidaas inuusan sabaabada dhqdhaqaajinteeda inay suno tahay uusan qabin waxaa u deliila wuxuu soo arooriyey riwaayaة cabdاللahi بن زubayr oo nfyi إثbاaت ba an sheegin mar horena wuxuu soo arooriyey riwaayaةa cabdاللahi بن زubayr oo diidayba taxriiqka marka ma qabo sheeka taxriiq اlasbuع inuu suno yahay qaala abu cabdiرaحman النسائي raximه الlahu taعaalى baabu الnahyi hadaa midkana baabu nahyi nahyigii ayuu u baab yahay can rafci الbasari aragga kor u qaadidiisii layska nahiyey ila الsamaaءi samada xaggeeda in la fiiriyo in layska nahiyey cinda ducaa'i ducada agteedana in samada maaragta aragga loo kor yeelo in la nahiyey fi salaati salaada dhexdeedana lagu ducaysanayo laa khaarija salaad may salaadda khaarijkeeda haddaad joogto cirkii adoo ducaysanayo oad fiirin karta laakiin adoo ducaysanayo salaaddii ku dhex jira lama ogola inaad cirka fiiriso lama ogola tarjamadan waxaan soo marnay tarjamo ka caamsan ama ka ballaaran ayaan soo qaadanoo baabu nahyi can rafci اlbasari ila الsamaa'i fi salaati ayaan soo qaadana yacni sawaaءn fi ducaa aw fii gayri ducaa ama duca ku dhex jir ama ha ducaysan tarjamo waxaanu soo qaadanay nabiga salى اllahu alيه wasalam uu axaadiis uu ku nahyinayo in cirka la fiiriyo adoo tukanaya ama ducayso ama ha ducaysan tanna muxuu khaas uga dhigay adoo ducaysanaya salaad ku jira iyadana cirka ma fiirin karto qaala abu cabdiرaحman النسائي رحimه الله taعالى أخبرنا أحمد بن عمرو بن مسرح المصري ثقة عن ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري ثقة قال حدثنا الليث السابق في الإسناد ما الليث بن سعد سبحان المرء عشر كان سبحان والليث بن سعد لكن ما له بن من جل ما له بن من جل ليث بن سعد مشهور عن جعفر بن ربيعة المصري ثقة عن الأعرجي المدني ثقة ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام قوم يالو كجوكسدان أو كجوكسدان عن رفع أبصارهم aragyaalkooda kor u qaadidooda ka joogsadaan cinda ducaa'i ducada agteedana indhaha ay kor u qaadayaan ka joogsadaan oo ka joogsadaan fi salaati salaada dhexdeedana indhahooda ay kor ugu qaadayaan ila samaa'i samada xaggeeda ay kor ugu qaadana ka joogsadaan oo ka joogsadaan ow amase haddaysan ka joogsan latukhdafanna la dafee oo la dafee absaaruhum haddii kale indhahoodaaba la qaadiyuu yihi nabigeenu sala allahu alay alm waa waciid shadiida haddaadan nahyigan aadan jooji mar walbaba aadan caadadaa xun aadan iska joojin waxaa dhici karta indhaha in ilaahay kaa qaato indhihii ilaahay ku siiyey jala jalaaluhu inuu ilaahay kaa qaato xadiiskuna saxiixu qaala abu cabdiraxman nsai raxima llahu tacala baabu iijaabi tashahudi hadaa midkani baabu iijaabi tashahudi ataxiyaadka waajib yeelidiisii ayuu u baab yahay baabkan sheekha raxima llahu tacala wuxuu uga hadli doonaa ataxiyaadku inuu waajib yahay aلظaahiru ana النasaa'iya yuriidu aلtashahud alakhiira sida daahirka ahee muuqata sheekhu ataxiyaadka waajibkaa wuxuu ula jeedaa ataxiyaadka dambe kaas ula jeedaa bidaliili annahu tarjama litashahudi اlأwal maxaa yaele mar hore markii hore wuxuu soo tarjamaystay mujalladkii hore oo naga dhammaanayo ayuu wuxuu soo tarjamaystay biqowlihi baabu tarki tashahud اlأwal tarjamaan soo marray baabu tarki tashahud اlأwali ayuu mar soo tarjumaystay marka tashahudkan wuxuu ula jeedaa baabu iijaabi tashahudi atashahud اlakhiiru ka wada atashahud اlakhiir saasaa daahiru ka wadaa sheekhu raximah اllahu tacaala wahada اlmadhab huwa aladii mashaca calayhi اlbukhaariyu fii saxiixihi madhabkan ataxiyaadka hore inuu sunno yahay kan dambena inuu waajib yahay waa madhabkii bukhaari uu ku socday saxiixiisa xayثu qaala meel uu yihi bukhaari baabu man lam yara tashahuda alأwala waajiban lianna الnabiya salى اllahu عalيه wasalama qaama min aلragcatayni walam yarjic maxaa yeele wuxuu deliil uga dhigtay bukhaari nabigu atexyaadkii hore mar ka tegey mana u laaban atexyaadkii hore ayuu ka tegey yani walow kaana waajiban alcaada ilayhi haduu waajib noqon laha nabigu waa u laaban laha salى اllah alي marka atexyaadkan uu sheekhu noo sheegayo waajibka waa midka dambe uu ula jeeda qala abu cabdiرaحman bn sari raximه الlahu taعalى akhbarana سacيid بn cabdiرaحman abu cubaydiلlahi المkزumiي waa qabiilkiisi ثiqة qala xadaثna سفyaan بن cuyeyna can الacmaشh asaabu fi الisnaad وmansuuru nusqadeedi saas uga dhig nusqooyin kala feeriyeyba mansuurin mudin dhig hada huwa sawaabu mansuurin hoos dhigaas nusqadaasaas sawaab oo waxaan rabnaa waxaan u hoos dhigaynaa cadfan calى اlacmaشhi cadfan calى اlacmaشh acmash oo sufyaana laba sheekh uleeyaha xadiis qaala xadaثna سufyaanu can اlacmaشhi iyo وmansuurin ayaa xadiiska qaatay labadaa sheekh mansuurkuna mansuur bin muctamir isnaadka hadduu kuufiy muctamir loo jeeda can shaqiiq ibni salamata alkuufiyu hiqatu can ibni mascuudin qaala cabdullah ibn mascuud wuxuu yidhi kunaa waxaan ahaan jirnay naquulu inaanu nidhaaho fi salaati salaada dhexdeeda qabla an yufrada tashahudu ataxiyaadka intaan la waajib yeelin waxaan dhihi jirnay assalaamu salaam cala allahi ilaahay dushiisa allah yeelo saasaan dhihi jirnay assalaamu calaa jibriil allah yeelo wa mikaa'iil allah yeelo faqaala rasuul lah wuxuu yihi salى allahu alay wasalam laa taqulu haakada sidaas ha dhihinina fain allaha caza wajalla huwa salaamu huwa lmusalimu asaaba dadka aafaadka ka badbaadiya ilahay isagaaba amni iyo salaamo laga barya ee ilaahay dushiisa amni allah yeelo salaamo ilahay dushiisa allah yeelo ka daaya sidaa ha dhihini u rasulku sala allahu alay wasalam walaakin quluu dhaha attaxiyaatu lilaahi waa hadda siiqooyin badana soo siiqata cabdillahi bn mascuud wey oo aan dhehayna sheekhu taasuu doortay ilaa riwaayaad badan waa kii soo aroori jiray riwaayaad badan nawcun aakharu min atashahud nawcun aakharu min atashahud waa kii dhihi jireen soo qaadan wax badan walaakin quluu dhaha ataxiyaatu lilaahi wsalawaatu wadayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiy wraxmat ullahi wbarakaatuh assalaamu calayna wcalaa cibaad illahi الsaalixiin ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh waana bukhaariy muslim xadiisku qaala abu cabdiraxman nasaai raximah llahu tacaala tacliimi tashahudi ka tacliimi suurati min alqur'aani hubuutu tacliimi tashahudi ataxiyaadka bariddiisii sugnaanshadeedii ayuu u baab yahay ka tacliimi suurati suuradda bariddeedii oo kale inuu dadka ataxiyaadka u bari jiray nabigeena salى اllahu alيه wasalam suuraddaasoo min alqur'aani ee qur-aanka ka mida suurad qur-aanka ka mida siduu dadka ugu celceliyo sidaasoo kaleu nabigu salى اllahu alيه wasalam uu bari jiray saxaabada uguna celcelin jiray si ay atexyaadka uga fahmaan nabigu salى اllahu alيه wasalam qaala abu cabdiraxman nisaai raximah llahu taعala akhbarana axmed ibnu sulaymaan wa hiqaة xaafid qaala xadaثna yaxya bnu aadam alkuufiyu hiqatu qaala xadaثna cabdiraxmaan bni xumayd alkuufiyu hiqatu qaala xadaثna abu zubayr abu zubayr mxamed ibnu muslim can daawuus daawuus ibni kaysaan faqiihu ahlilyman can ibni cabbaas qaala cabdullahi bn cabbaas wuxuu yidhi kaana rasuululahi wuxuu ahaa jiray sala allahu alay wasalam yucallimunaa inuu na baro atashahudda ataxiyaadka kamaa sidii uu noo bari jiray yucallimunaa uu noo baro asurata suuradda siduu noo baro suuraddaasoo min alqur'aani ee qur-aanka ka mid a waa siduu nabigu ataxiyaadka ugu dadaali jiray sida qur-aanka dadka ugu celceliyo ayuu ugu celcelin jiray rasuulku sala allahu alay wasalam xadiiskuna xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxman nisaai raximah llahu tacala baabu kayfa tashahudu baabu kayfa tashahudu ataxiyaadku waa sidee ayuu u baab yahay siiqooyinka nabiga salى اllahu alيه wasalam uu ku ataxiyaadi jiray siiqadee ahayd dhowr siiquu noo soo aroorin doonaa horena waa noogu soo arooriyey sheekh raximah اllahu taعalى qaala abu cabdiraحmaan nasaai raximah اllahu taعala akhbarana qutayba qaala xadaثana alfudayl wahuwa bnu ciyaadin alkhuraasaaniyu hiqaة اlcaabid can ilacmash asaabiq fi اlisnaad can shaqiiqin asaabiq fi اlisnaad can cabdillaahi cabdillahi bn mascuud wey markaasoo kale inaad kuu fog qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam in allaha caza wajalla huwa salaamu weeye faidaa waktigii qacadda huwa salaam macnaa huwa lmusallimu asaa ilahay aafaadka iyo dhibaatooyinka dadka ka badbaadiye faidaa qacadda axadukum axadkiin markuu ataxiyaadka u fadhiisto falyaqul ha yiraa attaxiyaatu lilaahi siiqadanna yaa wariyey waa siiqatu cabdillaahi bni mascuud waay weli attaxiyaatu lilaahi wsalawaatu wadayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiyu wraxmat ullahi wbarakaatuh assalaamu calayna wcalaa cibaad illahi الsaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu uma lyatakayar ha khayaar qaato bacda dalika tashahud ataxiyaadka qofku markuu dhammeeyo kabacdi min alkalaami hadalka xaggiisa maa shay ha khiyaar qaato shaygaasoo shaa uu doono markuu ataxiyaadka dhammeeyuu yidhi qofku nabigu sala allahu alay wasalam hadalka haka ha ka khiyaar qaato wixii uu doono hadalka maxaa lagala jeedaa marka hadalka laleeyahy ataxiyaadka markuu dhawo wuxuu rabo ha ku hadlo laleeyahy maxaa lagala jeedaa hadalkan waxaa loola jeedaa ayiducaa wuxuu rabo addunya akhira ha ku ducaysto ataxiyaadkii marba haddaad dhammaysay irsaaqad waasaca ilaahay weydiiso cilmi naafica ilaahay weydiiso janatulfirdows ilaahay weydiiso kurbadaada inay u nufaydo ilaahay weydiiso xawaa'ijtaada in ilaahay kuu fududeeyo saasaa lagala jeedaa marka bidaliili riwaayati walyatakhayar axadukum min adducaa'i acjabahu ilayhi maxaa yidhi riwaayo kalaa waxay ku timid walyatakhayar axadukum axadkiin ha khayaar qaato min adducaa'i acjabahu ilayhi ducada ugu cajaa'ibta badan ducada uu jecel yahay oo cajab gelinaysa hadda horta xadiidkan xadiid saxiixa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam